kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka qoyska oo toddobaad waliba habeenka arbacada aad ka dhagaysataan laanta af soomaaliga ee v o a sidaan toddobaadkii hore idinku ballanqaaday barnaamijkan qoyska waxaan dhowrka toddobaad ee soo socda barnaamijkan kaga hadlaynaa sheekooyinka waalidiinta soomaalida ah ee ka guura dalalka galbeedka ee dega dalalka afrika iyo kuwa islaamka ah waalidiinta soomaalida ah ee ku nool wadamada yurub amerika iyo australia ayaa qaarkood caruurta waxa ay ula guuraan dalalka afrika iyo kuwa islaamka ah iyaga oo rajo ka qaba in ilmahooda ay u helaan barbaarin ku salaysan hab waafaqsan diinta islaamka iyo dhaqanka soomaaliyeed iyo sidoo kale inay caruurtooda bartaan ku hadalka afka soomaaliga haddaba waalidiinta soomaalida ah ee ku nool dalalka galbeedka ma ka miro dhaliyaan rabitaankoodaas ah in caruurtoodu noqoto kuwo ku barbaarta diinta islaamka iyo dhaqanka soomaaliga kuna hadasha afka soomaaliga waxaa toddobaadkan marti ugu ah barnaamijka baarliin xasan oo caruurteeda laba bilood ka hor kala guurtay magaalada minneabolis ee dalka maraykanka una guurtay dalka masar balse hadda qorshaynaysa in ay dhowaan dib ugu soo noqoto minneabolis barnaamijka ayay ku faahfaahinaysaa sheekadeeda baarlin kusoo dhawow barnaamijka waxaad iigu bilowdaa sababta aad u tagteen dalka masar wallahi waxaa u nimid magaaladan qaahira in aan horta hore marka hore soo tijaabano oo maaragtay saddex bilood ilaa iyo hal sano waxay ugu qaato inaan marka hore soo eego say tahay yani inay maaragtay naqancin doonto inu ciyaalka ila qabsan doonaan baan u nimid marka hore wuxuuna ahaana goolkeena inaan maaragtay ciyaalkeena u raadino tacliim fiican say u noqdaan awlaad saalixa saasa u nimid yani masar waxay leeyihiin not only diina ba carabigii oo ku sahlayay maa yani inaad baratid xaadiisyadii inaad fahamtid yani islaamkii suu yahay markaad luqada ingiliisia ku baratid marka carabi ahaan ku baratid way kala duwan yihin so waxa rasmi ahaan in ilmahan carabigana ii fahmaan oo yani waxaa arkaysaa ilmo badan oo qur-aanka akrinaya laakiin micnihooda aan garanayn so muhiimadayda waxay ahayd inay ii bartaan qur-aankii inay fahmaan micnihiisa maxaa ka dambeeya qur-aanka waayahay marka muddo intee la eg baad joogtaa magaalada qaahira muddo laba bilood baan joogaa aad baan uhelay yani waxaa arkaysaa ciyaalkeyga inaa islamarkiiba uhelay yani macalimiin ii baraysa qur-aankii macalimiin ii baraysa maadigii kamaan oo guriga igu imaanaysa so hal laba bilood baan joogaa aad baan ugu faa'iidaynana yani qaahira joogisteeda xageedna ka timaadeen minneabolis baan ka nimid minnesora maraykanka marka ilaa hadda laba bilood baad joogtaa labadii bilood waad ku qanacday marka aad iyo aad inkastood carabka ku dhufatay oo tiri waxaa aada muhiim iigu ahaa in carabigiina ay bartaan si qur-aankii iyo axaadiistii ay u fahmaan haddana maxaa kaa hor joogsaday ama aad ku qawaday in aad dhul soomaaliyeed geyso carruurta dhul soomaaliyeed yani saa u jeegtid yani xaaladda hadda waddankeenu ku sugan yahay maaha xaalad lagu aamini karo ilmaheen inaan geyno so wadanka keliya igu dhow ood maxaad is leedahay yani dhaqan ahaan islaam ahaan iyo say u dhaqmayaan noloshooda waana wadanka masaarida so waxaan u doortay yani wa waxay baranayaan sidii nolosheeni soomaaliya waarki waa awgeed yani ciyaalka banaanka ku ciyaarayaan waxay leedahay same yani dhaqanadii iyo caadaadkian kusoo kornay baad ka helaysaa masar soomaliana waan jeclahay in futureka inaan geeyo lakin hadda waad garan kartaa caruurtaada waa imise jiro waxaan leeyahay toban jir todoba jir shan jir iyo laba jir weli kaa ma gelin lakin saddexda kalaa maaragtay marka dhammaantoodna waad soo kaxaysay oo qaahiraad keentay dhammaantood ha dhammaantood qaahiraan keenay yani wallahi waxay ahayd yani experience fiican ma ilmihiisi ay u arkayaan yani nolol ka duwan noloshii ay ku noolaayeen yani waxaa arkaysaa maraykanka yani ischool iyo guri yani waxba kama dhexeeyaan wax kale kama dhexeeyaan lakin xaggan waxay arkayaan wax walba yani ciyaalka waxay soo xasuusida waagan soomaaliya deganaan jirnay yani ciyaalka banaankay ku ciyaarayaan one o'clock habeenkii yani amaanka iyo suu yahay iyo yani saad doontaa ilmahaaga maan dukaanka anytime baa geen kartaa si yani wax baraysaa yani nolosheeni soomaaliya ma xasuustaa saa u dhaqmi jirnay baa arkaysaa hal arrin oo muhiima jirta oo waalidiin badanna ay aada uga walaacaan lana tilmaamo inay muhiim u tahay qofka iyo aqoonsigiisa qof ahaaneed afka soomaaliga waxaa la yidhahdaa waa u muhiim qofka soomaaliga ah ama qof kastoo waddanka u dhashay in afkiisi ama uu kasoo jeedo afkiisi uu ku hadlo waa wax aada u muhiim u ah afka soomaaliga iyo caruurtaada halkay isla marayaan waagii hore markaan arko yani cunug ingiliish ku hadlaya waan la yaabi jiray intaan imaha dhalin ba waxyaala duruufyo qaarkood baa kaa xanibaya marmarka qaarkood qofkii ku arka maanta wuxuu ku ley maxaad ugu u bari weysa ciyaalkaaga soomaaliga yani waxaa jirta yani haddaad wadamada qaarkood joogtid marka cunugaaga hadal kasoo daahoo kale waa inaad luqadii wadanka aad ku bartaa so waxyaalo badan baa iga xanibay laakiin waa isku dayaa inaan mar walba kula hadlo ma isku dayaan in nabahala ekaatee ha ha hadda hadda special markaan nimid yani master oo kale yani aad bay u isticmaalaan yani dadka kula joogo kale markay arkaan oo kale iyo wax kaloo kuhadla ku hadlayaan male english kuma hadlaan so waxaa arkaysaa yani labadaa bilood inay wax weyn iska bedeleen yani kelmad sida carabigana markay baranayaan carabkeena hadda isku dhiyaro dhow yahay so waxaad umalaysaa inay practice fiican heleen yani hadda waa gartay marka maxaad hadda isleedahay way u noqon kartaa faa'iido weyn iyo dhaxal caruurtaada waddan weyn baad ka tagtay waddan kaloo weyn aad geysay marka maxaad filaysaa oo aad is leedahay aad gaartid markaad muddo joogto dalka masar waxaan qorshaysanahay insha allah yani hooyo walba waxay jeceshahay ilmaheeda inuu ilma yani diintii yaqaano oo yani oo waalid saalaxa inay soo barbaariso sida aan hooyo walba utacbaysa san haddaad aragti yani adduunka dhaayada la ordaysa marka insha allah waxaan jeclahay inay qur-aanka meel sare iga gaaraan cilmiga glamaadiga ahaana ee meel sare ka gaaraan dad maanta dalkoodii iyo dadkoodii wax u qaban kara inay noqdaan futureka insha allah dhinaca kale luuqadii ingiriiska iyo dalkii ay ka yimaadeen maraykanka isna waa muhiim oo marka ugu dambaysa hadday jaamacada ka dhigtaan ama dalkii ay dib ugu soo noqdaan luuqadii ingiriisigan waa muhiim egypt waxay qabaan iskuulle ingiliisha waxaa arkaysaa ilmahoodii yani iskuuladii oo ku baxaya curriculumkaa doonaysid maraycan ha noqdo ama ama bridge ha noqdo yani cunugaaga waxaad doonaysaa iskuolkaa doonta baa geen kartaa ayagoona saa lacagteed maarata qofka maraykanka jooga u badnayn baa helaysaa so luqada dhinacaasna kama baxaysa aday kugu xiran tahay xataa maarata haddaa rabtid al azhar qayb ingiliisha jirta qayb carabina way jirtaa aday kugu xiran tahay dhinacaa doonta masar waxay ku siinaysaa wax alla waxa aad doonaysid oo u baahan tahay waxa kaliya aan ku jeclaadin waa intaa xata maraykanka ma yaalo yani optionada iyo serviceka me wadankan yaala waxaad ka warantaa dhowr carruuraad la soo guurtay oo toban jir u weyn yahay oo laba jir u yar yahay ma keligaaba haya mise aabana wula socdaa marka hore waa noo oday wuu nala socday hadda waa noqonaynaa yani wuuna noo imaaday inuu na celiyo marka dabcan waxyaalaha mararka qaarkood markaa ilmaha lasoo guuraysayd ay dhibaato u tahay oon anaga xataan hadda labadii bilood aan aragnay waxa weeyaan labadii waarid oo kala maqan so waxaa arkaysaa ilmihii inay misgareynayan waaridkii aabahooda oo kale macquul maaha inay labadii family isla wada yimaadaan xagga kan marka qayb weyn oo kamid ah waa dibanta ilmahaaga iyo saaad iskugu xiran tihiin adinka iyo aabahood so hadda ilmahayga aad bay ugu xiran yihiin aabahood aad bay nugu adkeyd labadii bilood aan joognay inay joogaan yani aabahood u ka maqan yahan so daa waa waxa kaliya oon ku dhaliila ani joogista xagga kan waxaad tiri hadda laba bilood baan joognaa waxaanad sheegtay inaad noqonaysaan waxaad u noqonaysaan minneapolis minneapolis baan uka noqonayna ha bal taana haddaad in yar nooga sheegto yani waa aragtaa umalaynayaa fariska soo siyaaday dalka oo aad yani u saameyn weyn ugu yeeshay ciyaalka yararkaa marka sanasa ciyaalkii tallaalneyn oo maaragtay anaga dadka waaweynaan ha kulligan waan qaadanay laakiin ciyaalka ma qabaan so ma doonayno inay hadda sidii bandowgi ka dhacay kii coroonihii hore aan ku xayirnimano meesha tan masar so sidaa darteed ilaa iyo octoobar ay waxoodii ka dhamaysanayaan tallaaladooda qaadanayaan insha allah yani sanadka soo socda markay waxaan kala degaan wax rajo waxaan leeyahay mar labaad inaan kusoo noqdo oon sii joogo laba sano marka hadda dhawaan baad baxaysaan dhawaan baan baxayna insha allah marka markaad laba bilood baad joogtaan sidaad sheegtay viruskaana wuu jiray delta muddo dhowr bilood buu hadda jiraa oo la hadal hayaa oo wadamada aad buu farakul lagu hayaa marka ma iska soo sahmiseen intaydnan soo guurin mise waa mid markaad dalka masar timaadeen aad aragteen oo kadib aad u baqdeen carruurtiina haddadan aad baa yani waxaa arkaysaa meelo badan oo bandowga ku batay saa u nimid oo maraykanka oo kale keesaskeedii baa batay so markay waxyaalahaas oo kale waa sheegaya dalka laakiin maraykanka waagaas ma soo gaarin oo wuxuu ku ekaa i think inuu india ha ma garanayo wadan buu ku ekaa waagaas ma hadda laakiin ha hadda laakiin waxa weeyaan so maraykanku soo gaaray intaa inta joognay buu soo gaaray keesas laga helay marka intaan bandoogna ku dhicin inaan iska xagaabaxnaan jaa ood maraykan kusoo noqotaan sax
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaya barnaamijka qoyska toddobaadkan oo ay marti igu ahayd baarlin xasan oo carruurteeda laba bilood ka hor kala guurtay magaalada minneabolis ee dalka maraykanka una guurtay dalka masar balse hadda qorshaynaysa inay dhowaan dib ugu soo noqoto minneabolis intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leeyahay sidaasiyo nabadgelyo